bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacna wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeennima idaacadda dalsa qodobada ugu waaweyn warkeenna aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuud oo ku dhawaaqay dagaal ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo ku hambaliyey dhallinyarada iyaguo maalin walba nadiifiya xeebta liido ciidanka waddooyinka soomaaliyeed ayaa sheegay in ayaa ku eedeeyaan iraada madaxda dowladdu inaanay wadin gaadiid aan taariga lahayn maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa shaqadii ka joojiyey guddoomiyihii degmada abguy ee gobolkaasi guddoomiyii xilka laga joojiyey ee degmada abguy ay xilalka u kala wareejiyey guddoomiyii hore ee degaanka jasiira ay weliba guddoomiyaha cusub ee degaankaasi intaasi waxayaan usoo dhowaada dhegaystayaal warkaasi waa faahfaahsan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeenimo jimcaha sabti soo gelayso saddexda bisha lixaad labada kun labay labaatan intaasi waxayna qodobadeenii wararka kusoo dhawaada warkaas oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada dhuusamareeb xarunta maamulka galmudug ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab sida warkan ugu faahfaahina waryaheena maxamed cabdixasan iidle
madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhanaha al-shabaab oo uu sheegay in dowladda federaalka ee uu hogaamiyo ee dhowaan ay qaadi doonto madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dagaalkan ka dhanka ah al-shabaab uu ka bilaabanayo sida uu hadalka u dhigay deegaanada maamulka galmudug oo hadda ay ku sugan yihiin dagaalyaano ka tirsan al-shabaab magaalooyin waaweyn ay ka haystaan xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in muhiim ay tahay in bulshada galmudug iyo dowladda federaalku ay iska kaashadaan sidii dagaalkaas ay u qaadi lahayd dowladdu al-shabaabna looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka galmudug waxaa ugu horeeyo dana dadkan wuxuu yahay irsaaqadda qofkan uu cunayahay ilaahay ayaa kafaalad qaaday laakiin muwaadinka soomaaliyeed caawa gurigiisa inuu nabad ku gam-aan rabnaa nimanka nabaddiidka ah ee ummaddan hooyasho iyo hergalaadba u diiday inaan dalkaan meel ka saarnaan waxaanan meel uga saari karnaa in aan qulubteeda isku xirno oo aan dhina hal dhinac ka soo jeeso qoryo keliya ugama saari karo maxaa naga maqan sida haddaanta looga dhawaajiyo odaga reerku inuu na hor kaco deegaanada uu nagu hor kaco ciidanka qalabka sidaa uu hor kaco oo degmo kastaa u tiraa reer qurac marnaayo haa yaa shabaab oo nala joogo ha la soo qabto waxaan rabnaa galmudug in ay bilowdo mashruucaa sifaynta ah cabsida dadkeenna waxa dilaya waayo waa ka saaraynaa dadkuna waxaan leeyahay ha cabsanina maalintaad dhimo leheed waa dhimane ama shabaab ha ku dilo ama muxuuaha kanaaca ha ku disho malaria kugu dhacdee ama corona ha kugu dhace waa dhimanee saacadna lama soo horumarinayo ajashaada saacadna dib looma dhigayo waana qowlka ilaahay marka maalintaad dhima leedaa dhimane dhiiranaanaa kaa maqan dhiiranaan dhiiranaan xume yaanay wax kugu seegin xurriyad yaanay kugu seegin qabkaagu yaanu ku jebin diintaada yaanay ku ciladoobin maxamed iido warbaahinta dalsan muqdisho
taliyaha ciidanka taraafikada waddooyinka ayaa waxa uu sheegay in ama uu ka eedeeyay madaxda dowladdu inaanay wadan gaadiidka aan lahayn taarigada taliya bashiir ayaa sheegay in loo baahan yahay madaxda dowladdu inay qaataan gaadiid taariga leh si loogu aqoonsado gaadiidka gale waxaana sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay wax walba in lagu horumariyo amniga iyo weliba qaabka maridda waddooyinka si loo kala garto gaadiidka shacabka ee kuwa dowladda taliyaha ciidanka taraafikada oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi
qaybna waxay ahayd baarastation oo qoraal ah oo yacni ka hadlaya laftirkiisu wixii la qabtay caqabadaha nagu aadan iyo hegsigeenna meeshaan u socono meeshaan u socono waxaa qayb ka ah waxaa qayb ka ah yani in magaaladan ay hesho in jidadka laysu furo in maxaan kuu sheegaa madaxda dowladda ee gaadiidka ay wataan ama gaadiid bareefada ahaadaan ama gaadiid ayaga ilaalinayo hubaysan ciidan wataa ahaadaan inay sharciga u hoggaansamaan oo ay xeerka nabadgelya waddooyinka ilaaliyaan in madaxda qaranka ilaa iyo dowladda cabdiqaasin ilaa maantay cid kasta ee xil soo qabatay sax maahan inay ku isticmaashay gaadiidkeeda ay dhikaar xilligii oo xilka soo qabtay ay dhikaar gaari laguma kaxeeyo gaari waxaa lagu kaxeeyaa laysin laysinkaasna wuxuuna amrayaa qodob dhahaya qodobka konton iyo toddobo ayaa wuxuuna amrayaa in uusan baabuur kaxayn karin qof aan laysin wadan marka waa caqabadaha qayb ka mid a waxaa qayb kaloo ah inaan gaadiidka madaxda dowladdu aysan taariga lahayn taariga la-aantaas waxaa kasii dhasha haddana sharci darradaas waxaa kasii dhasha in dakhligii dowladda madaxdii mushaarka ugu badan canshuurta ummadda soomaaliyeed qaadanaysay in canshuurtii ku baaqdo sababtoo ah buuggan aad samaysanayso dowladda dakhliga uga xaroonaya trismistiraalaha dakhliga uga xaroonaya kalaawatada dakhliga ka xaroonaya laysinka dakhliga ka xaroonaya baabuurka aad dalkan ku wadata haddii aan dowladdu aysan xuquuqda kuleeda aysan ka helin in la wado waa sharci darro marka waxaan aragnaa caqabadaha ka mida in shacabkiina u hoggaansamayo qodobada iyo shuruucda dalka annaga oo u marayna waddada saxda laakiin madaxdii dalka dee ilaa shan lix madaxweyne oo burburkii kadib waddanka soo martay inay gaadiidkana taariga la-aan wataan gaadiidka buug la-aan wataan gaadiidkooda ay dhikaar ay ka dhigaan laysin dareever laysin ay ka dhigaan waxaasoo dhan waa caqabado caqabadaha waxaa ka mid a in qof kasta meesha uu rabo uu iska maraayo in gaadiidka marshabiyeediga laga bootinayo in nalalka maxaan kuu sheegaa magaalada bilicdeeda iyo quruxdeeda loogu talagalay ee la jebinayo in shacabka baabuurtooda la dardaraayo in jidku markii uu xirmo meeshii firimbi ciidanka taraafikooda ay xalka iyo waajibaadka inay ummadda u kala furaan waddada ay ku shaqey lahayeen in shacabkii xabad firimbi looga dhigaayo waxaasoo dhan waa caqabado waxaan rajaynayaa dowladda cusub inay arrintaas maarayn doonto waxna ka qaban doonto
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidanka waddooyinka oo ka hadlayay in madaxda dowladdu aanay wadan gaadiidka aan lahayn taarigo maamulka degmada afguye maamulka gobolka shabeellaha hoose aan idhaahda ayaa shaqadii ka joojiyey maamulka degmada afguye wararkan ayaa soo baxaya kadib markii maamulku uu arrintaasi ku dhawaaqay ibraahim maxamed mayo ayaa warkan faahfaahintiisa inoo hayaa
kadib magacaabistii duqa magaalada ee soddonka bishii hore maamulka cusub ee deegaanka jasiira safar maanta guddoomiyaha degmada afguuye ahna duqa magaalada uu ku tegay deegaanka jasiira oo ka mid ah deegaanada dhaca heebaha kana mid ah deegaanada waaweyn ee hoostaga degmada afguuye waxa uu si rasmi ah xilka maamulka deegaanka jasiira uu kala wareejiyey maamulka cusub ee deegaanka iyo sidoo kale maamulkii hore waxaana goobta goobjoog ka ahaa guddoomiyaha cusub ee maamulka deegaanka jasiira shariif axmed mayow iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda maamulka deegaanka jasiira jimcaale axmed maxamed waxaana ugu horreyn goobta hadal kooban ka jeediyey guddoomiye ku-xigeenkii hore amniga iyo siyaasadda maamulka deegaanka jasiira ahaana kusimaha guddoomiyihii hore ee deegaanka waxaana uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in maanta uu si rasmi ah u wareejiyo xilka maamulka deegaanka jasiira waxaan halkan u joognaa inaan xilka ku wareejinno maamulka cusub ee loo soo magacaabay deegaanka jasiiro oo u soo magacaabay guddoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada afgooye waxaan xilkaas ku wareejinaynaa anigoo ah guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda deegaanka jasiiro ahna kusimaha guddoomiyaha deegaanka jasiiro waxaa xilka ku wareejinaa maantay guddoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay deegaanka jasiiro mudane shariif axmed mayow mudane shariif kusoo dhowow deegaankaagii waxaan kaa rabnaa inaad waxaan soo qabannay aad meesheedii kasii ambaqaaddo intii dadaal aan soo bixinna aad meesheedii kasii ambaqaaddo wax kusii dartaan kaa rabnaa waa ku soo dhaweynaynaa waa kula shaqaynaynaa een, waxaan rabnaa marka guddoomiyahana waa u mahad celinaa ee, maadaama uu maantay xilkii uu wareejinayo uu goobjoog ka yahay gudoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada afgooye ee, mudane abuukar aad iyo aad aan uma- u mahadsan yahay ee, waan u mahad celinaa gudoomiyaha arrimaha bulshada ee dib ugu soo laabtay maamulka horena ka tirsanay haddana kusoo laabtay bashiir daauud maxamuud isagana waa u mahad celinaa Ee, gudoomiyaha cusub ee deegaanka jasiiro shariif axmed mayow mudane gudoomiye kusoo dhawow deegaankaagi dadkaagi kusoo dhawow aad iyo aad aad u mahadsan tahay waa kuu mahad celinaa Ee, shaqadan soo qabanana meesheedii kasii ambaqaad shariif axmed mayow oo gudoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada u magacaabay gudoomiyaha cusub ee maamulka deegaanka jasiira ayaa dhankiisa duqa magaalada uga mahad celiyey magacaabista isagoona sheegay in wax badan ay ka qaban doonaan xaaladda xilligan ka jirta jasiira anigoo ah gudoomiyaha cusub ee deegaanka jasiiro magacaabista uu isoo magacaabay gudo- gudoomiyaha eh, degmada afgooye ahna duqa magaalada waxaan ugu mahad celinayaa magacaabistaas waxaan ilaahay ka rajeynayaa xilkayga inuu ilaahay si nadaam uu ilaahay iigu gudo Een, waxaan mahad u celinayaa een, gudoomiyaha siyaasadda ee, wa- wa- wareejinta uu wareejiyey een, xilkaas waan ugu mahad ugu dambayn gudoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada abuukar maxamed cumar mudey ayaa maamulka cusub ee deegaanka jasiira faray in ay gutaan waajibka dastuuriga ah ee loo igmaday isagoona ka hadlay faragelin uu sheegay in maamulka gobolka shabeellada hoose uu ku hayo maamulka degmada afgooye maanta waxaan soo gaaray deegaanka jasiira waxaana u imid xilkii inaan ku kala wareejiyay warqadii magacaabisteeda ahayd soddonka bisha shanaad oo lagu magacaabay maamul cusub deegaanka jasiira maadaama ay bulshada iyo odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarta iyo ururka habeenka ay soo codsadeen in maamul cusub deegaanka loo magacaabo Ee, waxaana ilaahay ka dhigay ninkii loo magacaabi lahaa maamulkaas afar qofood waxaana ugu horeeya gudoomiyaha deegaanka jasiira oo loogu magacaabo shariif axmed mayow maantana halkan waxaana la joogo ee, kusimihii hore gudoomiyihii ku-xigeenkii siyaasadda iyo amniga ahna kusimaha ee, deegaanka jasiira ee hore ee gudoomiye jimcaale ayaan ugu helinayay xil wareejintan marka maamulka cusubna maamulkii horena waxaa ilaahay ee, ila- waxaa ka soo noqday gudoomiyihii ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee hore bashiir daawuud maxmuud Ah, marka bashiir waxaan leenahay ee, mar labaad maamulka kolley waxaan leenahay qof oo oo khibrad u leh shaqadii hore inuu yahay maamulka cusubna wax badan oo u tari doonaa sidaan is leenahay gudoomiyaha cusubna waxaan leenahay ee, adiga iyo maamulkaaga cusub Ee, deegaanka jasiira iyagana way ogyihiin dadkana wuu ogyahay degmada afgooye hoos tagtaa duqa magaalada degmada xukumo deegaankii maamulka deegaankay hoos tagaan waxaana awood u leh sharciyada dowladda hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo sheegaa inay degmada hoos tagto degmada xukunto ee degmada magacaado mararka qaar waxaa iska jiro waxyaalo nidaam dari iyo sharci dari ah oo warqado ka imaanayo maamulka gobolka oo magacaabis degmada leeyahay ama magacaabis eh, agaasimiyaal iyagoo aan ognahay inay sharciyad ahayn xaqna loo lahayn taas annagoo ka duulayna waxaan rabnaa inaan sheegno in la kala in la kala saaro TOR-ka degmada iyo TOR-ka gobolka si eh, aysan u dhicin nidaam daro iyo nidaam xumo iyo isqabqabsi dhibaatada hadda waxaa taagan eh, deegaanka lafoole aad ogtihiin odayaashii dhaqankii iyo dadkii dacwad noo ah waxaana rajaynaynaa maamulkaas isagana sida ugu dhaqsiyaha badan in dib loogu noqon doono deegaan degmada la hoos keeni doono dadka degmaday wax ka soo doontaan degmaday imaadaan odayaashii odayaashii degmadana oo imaanaya anaga haddaan ka jawaabi karin baahidooda ee, broblem kale oo- ee, broblem oo soo ziyaaday noqonaysaa mise dhibaato hor leh marka waxaan rajaynayaa in fargelinta qaaban oo maamulka gobolka degmada ku hayo inay ka joojiyaan deegaankan jasiira ayaa ka mid ah deegaanada waaweyn ee hoostaga degmada afgooye iyadoona gudoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada soddonkii bishii hore maamul cusub u magacaabay deegaankan isla maantana xilkooda la wareegeen ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan deegaanka jasiira ee gobolka shabeellada hoose
maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa shaqadii ka joojiyey gudoomiyihii degmada afgooy ee maamulka gobolkaasi shabeellaha hoose abuukar dayax ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haya
wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa shaqo joojin ku sameysay guddoomiyihii degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose abuukar maxamed cumar muudey wareegto kasoo baxday xafiiska wasiir ku-xigeenka ah wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed maxamuud ciise ayaa shaqada looga joojiyey guddoomiyaha degmada afgooye oo lagu eedeeyey ku-tagrifal awoodeed amardiido iyo sidoo kale iska horkeen maamulka dhexdiisa sidoo kale guddoomiye abuukar maxamed cumar muudey ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu sameeyey magacaabis sharci darraa islamarkaana uu waday howlo markaasi uu isaga horkeenayo maamulka dhexdiisa taasi oo keeni karta dhibaatooyin hore looga digay shaqada xilka guddoomiyenimo ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu sheegay qoraalka in si ku-meel gaara uu usii wadi doono ku-xigeenkiisa ogeysiiyey in guddoomiyaha xilka sidaas looga qaaday tallaabadan waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo maalmo ka hor uu magacaabay maamul ka shaqayn doona deegaanka jasiirah ee gobolka shabeellaha hoose isagoo sidoo kale halkaasi ku tegay kormeer indhaindhayna
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa dhiirigelin u sameeyay dhallinyaradu iyagoo sida aadka nadaafadda uga qeyb qaataa xeebta liido ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble oo maanta tegay xeebtaas islamarkaana dadka kusoo damaashaad damaashaadka usoo tagaa maalmaha khamiista iyo jimcaha isaguu kala qeyb qaadanayay dabaaldegaasi ayaa waxa uu dhiirigelin u sameeyey dhallinyaradu iyagu sida aadka isagu taagay in ay qeybo ka mid ah xeebta liido ay iyagu ay qashinka ka guraan islamarkaana nadaafada bilicda xeebta liido ay leedahay soo saaraan ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sidoo kale kula dardaarmay qeybaha kale dhalinyaradu inay iyaguna ay ka qeyb qaataan hanaankii nadaafada gobolkii weliba goobaha ilqabadka ee dadku inta badan usoo dalxiistaga looga wada shaqeeyo guud ahaana warkii habeennimo aad ka dhegeysanayseen idaacadda dalsana khiyaartana dhegeysanaysa caawa dhagaynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel